أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarad ay leedahay dowladda xabashada etoobiya oo ku burburtay waqooyiga dalkaas ugu yaraan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataab al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu furtay degmada muqkori ee bariga wilaayada hiiraan dowladda saldhiibiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buulafulla iyo ceelcadde ee wilaayaadka gado iyo baay ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee alkataayiba munaasabad naqiib lagu doortay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduuda ardayda iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asaylici ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada bakool والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarad ay leedahay dowladda xabashada etoobiya oo ku burburtay waqooyiga dalkaas cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa mid ka mid ah diyaaradaha ethiopian airlines ayaa lagu soo waramayaa in shil geystay khasaare kala duwan ay ku gashay magaalada maqaleh ee xarunta gobolka tigree shirkadda diyaaradaha etoobiya ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda rakaabku ay ka siibatay dhabbaha diyaaraduhu ay ku ordaan kadib markii ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha aluulah abanega ee magaalada maqale shilkan oo dhacay arbacadii ayay shirkaddu shaacisay in laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha diyaaraddu ay dhaawacmeen war-saxaafadeedkan oo shirkaddu ay soo saartay xalay fiidkii ayaa lagu sheegay in duulimaadka diyaaraddu uu nambarkiisu u ahaa e t laba boqol sagaashan iyo siddeed taas oo ka soo duushay caasimadda adis ababa sidaa ay sheegtay shirkaddu ma jiro rakaab wax ku noqday shilkaasi waxaana dhammaantood iyagoo badqaba laga soo daadgureeyey diyaaradda horraantii labada kun afar iyo labaatankii ayay ahayd markii diyaarad rakaab ah oo sidoo kale ay leedahay ethoobian ireland ay shil ku gashay isla degidda aluulaha abaneeg ah ee magaalada maqale ugu yaraan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay laba howlgal oo qaraxa ay ka fuliyeen inta u dhexaysa magaalada kismaayo iyo deegaanka cabdalla biroole qaraxa hore waxaa la egtay gaari nooca cabdibila ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo dhimashaduna waa saddex murtado oo ku jiro sargaal abbaanduulo urur ah oo lagu magacaabo cabdiqaadir santaare halkay ku dhaawacmeen toddoba murtad iyadoo goobta uu ku gubtay gaariga qaraxa kale isagana waxaa la egtay askar lug ah dhimashada waa laba murtad oo miinabaarayaal ah iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale kataab alkhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu furtay degmada muqkori ee bariga wilaayada hiiraan warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan siyib cabdulaahi
waa muuqaal xiise badan iyo mashaahiid ay laabta ku degayso oo suurad dhab ah ka bixinaya dirir iyo malxamad taariikhda looga diiwaangeliyey baal dahab ah waana sheekada dhabta ah duulaan soo afjaray hankii iyo himiladii ashahdala darirnimo uu cadowgu saddexdii sane ee lasoo dhaafay uu ka waday bariga wilaayada hiiraan lagulana wareegay taliskii ugu weynaa uu ku lahaa degmada muqokri isdaarkaasoo ku baxaya luqadaha carabiga iyo soomaaliga ayaana la daawan karaa muddo toban daqiiqo ah qeybaha hore ee muuqaalka ayay kataa'ib ikhbaariyaha ku soo gudbinaysaa axdaastii ka horaysay muqokori ee ka dhacday bariga wilaayada hiiraan saddexdii bil ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo tan iyo markii mujaahidiintu ay soo afjareen taliskii weynaa ee murtadiintu ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal moqokorina ay noqotay hadafka xiga ee geesiyada towxiidka
balse nin hadaf sare leh hurdo ma hawoodo eh mujaahidiinta ayaa iyagoo dhididkooda iyo dhaawacooduba qoyan yahay durbadiiba kabta la gashtay firxadka cadowga una jihaystay jidadka ku aroora moqokori si uusan cadowgu u helin fursad uu kaga harsado duulaamada isdabajoogga ah ee mujaahidiinta maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku soo wajahan balse waxaa lagu sharjabiyey dagaallo malaaxim ah oo ay martigeliyeen deegaanada ceel hareeri ceel kooxleh gumare iyo deegaanada ku xiran ribaad sal adag oo ku suntan hal adeyg iyo sabar iyo weeraro qorshaysan oo ku socday jadwal jaango-an ayaa allah fadligiisa cadowga looga kiciyey deegaano dhowr ah oo uu ku xididaystay saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuuna allah gacantooda ku cadaabay boqolaal murtadiin ah oo ay ku jiraan madaxyaweyntii horboodayay gulufka ka dhanka ah mujaahidiinta wuxuu guura bahaleeyo oo uu geedaha soo jiraba wuxuu geeshka islaamka ugu dambayntii soo duldegay degmada muqokari si magaaladan istaraatiijiga ah looga xoreeyo mooryaantii qabsatay loona soo celiyo ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay dadkeedu waayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay
intaas kadib muuqaalka ayaa soo gudbinaya malxamadii taariikhda gashay ee labaiyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mujaahidiintu ku soo afjareen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada muqokori laxadaadka ugu horeeya ayuuna soo gudbinayaa camaliyaddii ishtishaadiga ahayd ee lagu dahafuray howlgalka markaa kadib oo jihooyin kala duwan ay xerooyinka cadowga uga daadanayaan halayeyada towxiidka
laba iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa weerar qorshaysan ku ekeeyey saldhiggii ugu weynaa maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada muqokori
kadib markii uu kululaaday dagaalka awoodda xaqa iyo baadilkana ay iswajaheen ayay kaamirada kataa'ib soo qabanaysaa maleeshiyaadka ridada oo ooda jabsanaya kanafiga cararaya fagaaraha dagaalka halka tobanaan kaloo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay colkaasi bakhtiyadooda goobta looga tallaabsaday kadib markii ay soo afjareen dhufaysadii cadowga ayay markan haliyada towxiidku waxay gudaha u soo galayaan gudaha degmada muqokori wuxuuna isdaarku soo gudbinayaa maqaadic xambaarsan xiise gaar ah oo qaboojinaya laabta mu'miniinta caragelinayana cadowga allah haliyada towxiidka ayaa iyagoo afka ku haya dikriga allah raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka taagaya bartamaha muqokori
dagaalkii muqokori wuxuu ahaa fatxi weyn iyo guul barakaysan oo uu allaah ku galladay owliyadiisa mujaahidiinta ah wuxuu ahaa nasri uu allaah ku uufiyey ballanqaadkiisa dhabta ah waa libin uu allaah mar kale nagu tusay sida tawaaducu u jibiyo kibirka iyo qabweynida kalsoonida iimaaniga ahna u burburiso sawaxanka iyo saylaan dhabka kufriga
nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u nah booska cilmi hagar anaa maanta joogo liigu bedele lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab maradii madoobeed suro lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab maradii madoobeed suro
qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo gudbinayaa xaqiiqada dhabta ah ee maleeshiyaadkii murtadiinta ay mujaahidiintu ku soo afjareen degmada muqokori isagoo qiraalada kala soo dhex baxaya afka madaxda ridada oo sheegaya in derbi iyo teed ay u yihiin cadowga soo jireenka ah ee ummadda muslimka ah ee ku nool geeska afrika oo ah saliibiyiinta xabashida
annaga dowladda soomaaliyeed iyo iyo deegaanka qabaa'ilka dego keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya
dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheeba ayaa inoo sii ambaqaadaya
waaxda arrimaha dibadda dowladda salibiyadda maraykanka ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay oo ku dirtay fariin ku aadan digniino amni oo heerkoodu sarreeyo kuwaasoo ku wajahan muwaadiniintooda waxayna uga digeen inay u safraan waddamo ay ku jirto soomaaliya dalalka looga digay inay tagaan muwaadiniinta ameerikaanka ah waxaa ka mid ah libiya maali iyo soomaaliya waxaana dadka loo sheegay in halkaasi ay ka jiraan khataro amni islamarkaana aanay fududeyn in lagu gurmado haddiiba ay dhibaato la kulmaan xukuumadda maraykanka ayaa sababaha aysan dadkan ku caawin karin ku sheegtay inaysan u sahlanayn tegidda waddamadan iyagoo tilmaamay inaysan wanaagsanayn wadashaqaynta kala dhexaysa xukuumadaha ka jira dalalkan dhowr jeer ayay sidan oo kale dowladda salibiyadda maraykanka muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya iyadoona dhanka kale dowladda kaafirada maraykanka ay ku fashilantay duulaanka ay ku soo qaaday dalka soomaaliya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buulafulla iyo ceelcadde ee wilaayaadka gedo iyo baay ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee alkataa'iba aan ku horumarno magaalada buulafulla ee wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu aymanna
habeenkii xalay saacada uun kadib markii ay kataayib al ikhbaariya soo saartay isdaar cusub oo aad loo wada sugayey waxaa dadweyne aad u tiro badan ay isugu soo baxeen goob fagaara oo ku taalla degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay si ay si wadajira ugu daawadaan filimkii cusbaa ay soo saartay kataa'ib kaasi oo lagu soo bandhigayey malxamadii taariikhiga ahayd ee mujaahidiintu ay ku furteen magaalada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan filimka oo aad u xiiso badnaa ayaa si qoto dheer u muujinayay tallaabo tallaabo sida uu dhacay weerarkii cuslaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada moqokori kaasoo khasaare baaxadle lagu gaarsiiyey murtadiintii halkaasi ku sugneed laguna guulaystay in laga xoreeyo degmadaas istaraatiijiga ah lagana saaro gacanta maleeshiyaadkii shaydaanka u adeegayey bulshada buulafullay waxay si aada ula dhacsanaayeen muuqaaladii ay qabanayeen indhahooda haween rag dhalinyaro iyo carruur waxay muujiyeen dareen buuxo oo ka dhana cadowga islamarkaana ay ku caddaynayaan kalgaceylka ay u qabaan guulaha mujaahidiinta waxaa meel kasta laga maqlayay takbiirta iyo dareen togan xil uu filimka soo bandhigayay laxadaadka dagaalka sida loo galay saldhigyada cadowga iyo sidii ciidamada murtadiinta loo kala dhantaalay cududooda goobta daawashada ayaa ahayd mid saabsamina loo diyaariyey iyadoo dadku ay ku daawanayeen brojektor lana dhigay qalab cod dheer leh si dadka dhan ay si fudud ugu raaxaystaan daawashada filimkan oo caragelin uga dhignaa cadowga islaamka waxaa sidoo kale la diyaariyey fariimo ka tarajumaya ujeeddooyinka jihaadka iyo halganka si shacabka loogu xoojiyo fahamka dhabta ah ee dadaalada mujaahidiinta
marka maradii madoobeyd markiu sileey waa calankii rasuulka calankii raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah waa maradii madoobeyd yeley lamagu lagama taagi doono hoblahay wal teege mis mal teeg mal teegne mal teegne allahu akbar
markii uu dhammaaday filimka qaar ka mid ah dadweynihii goobta jooga ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo si cad u cabbiray dareenkooda qaar waxay muujiyeen farxad xamaasad iyo mahadnaq iyagoo ku tilmaamay muuqaalka mid dhiirigelin iyo niidhis u ah guud ahaan ummadda islaamka dhallinyaro kale ayaa tilmaamay in filimka uu sare u qaaday shucuurkooda diimeed islamarkaana uu muujiyey in mujaahidiintu ay yihiin kuwa si xeeladeysan u wajahaya dagaalka iskuna darsaday dadaal tala saarashada allah iyo qorsheyn degan oo ka dhan ah cadowgii isku soo beestay shareecada islaamka ukunta may ka fiirsanayniyow aflaantii oo meel raayso alkitaab ha saartay oo meel raay lah ku saaray dagaalkii maqokori dagaalkii maqokori lah ku saaray meeli oo nimanka murtadiinta hamladana koow ha ka bilaawayn ahaytee maasha allah marka saddex sani hay sideenna waan ilaahay fadladii uu ku meel raay mujaahidiinta gacanta ka hayaan maasha allah dareenkay waa dareen oo uu ka intaragayaa sokor ma ah haye marka murtadiintii ola dhammaay adowka ilaahay ola dhammaay kolley muslimiinta iidan ka farxahayaan maasha allah farxaddaasi farxadan ila jarta owka maasha allah maadaama murmada rahayso degmadii inka muhiimsan ay tahay hamladii wax ka bilaaween gacanta la kahay maasha allah marka eed iyo iidan ka faraxsanaa magaca abdinaasir sheegaadan yeeldhare iidan ka faraxsan iid iidara murtadiinta liindhamaay waliindhoana karagni mayba iida iidan ka faraxni gaaladaas iida miilanka halaaganti saasaa wax jiraan walaalkay shucuurkaada farxaddaada qaabkay ahayd daraankay mayba miqiyaasa koru iid baa nafteen mayba nafteen langalgalli alxamdulillah alxamdulillah ilaahayaan ka mahadsan ilaahayay mayba dhulkiinsa madaa waribaan ka mahadiyaan baadallay muslimiintaan ka mahadiyaan iidan ka farxani iidan ka dhowowni galbugaan ka dhowowni bismillaahi magacay mayba waa fartun shacbaan mayba rooga magaalada islaamiga buulfulaay maasha allah mayba uu ku banaankunka fiirsanay dagaalkii muqoqori alxamdulilaah alxamdulilah fama alxamdulilaah ilaahaya ka mahadsan maasha allah eedaanka indhagawoobsanay mayba aragnay dagaalkii oo zaa'id lanas dhexgalay alxamdulilaah ilaah subxaan qaadirka ka mahadsan kubacda mayba ka mahadsana mujaahidiinta ilaahay subxaana qaadirka galantiyo guulhasii meylaerays walba gaalo galantanka jaray oo meyleraa gaadiid iyo diyaaro la aragaaya galanta laha ingiriyey ciidanka ina gorgorti dheere milka sadeeda ninka gargu ninka gondiyaasi unayna guulagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala usi garabkaana ka jara gorigaanona gaatirlew inshaa allahu tacaala buulafulay waxaa in la xuso mudan inay ka mid tahay goobaha ugu horeeya wilaayaadka islaamigaha ee bulshadooda ay sida dhaqsiyaha badan ku helaan isdaaraadka soo gudbiya guulaha mujaahidiinta iyo jabka ku dhacaya cadowga islaamka markana magaalada ceelcadde ee wilaayada gadow iyo walaalkan casaam carafaata halkani waa fagaaro ku yaala bartamaha suuqa degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga waxuuna maamulka islaamiga ee degmada halkani kusoo bandhigay filimkii cusbaay ee baahisay kataaba al akhbaariya kuna saabsanaa xasuuqii maleeshiyaadka murtadiinta lagu xasuuqay degmada maqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaana halkani soo buuxdhaafiyey boqolaal ka mid ee bulshada degmada ceelcadde kuwaasoo ka kala yimaaday xaafadaha magaalada markii uu soo dhammaaday daawashada filimka ayaana waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid a bulshadii halkaasi ku daawanaysay filimka waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii halkaasi ay ku daawadeen waxaan daawanay caawa oo habeennimo jamca ay tahay filin ama muuqaal ay soo duween mujaahidiinta laga soo duway saaxaadka jihaadka ah ee ka socda gobolka bariga gobolka hiiraan waxaan daawanay muuqaallo dadka cajabgeliyey kuwaasoo muujinaya hasiimada iyo jabka soo gaaray gaalada iyo sarraynta shareecada islaamka iyada oo magaalada muqokori iyo deegaanada ku xeeran oo dhan la surhayo raayaadka towxiidka la surhayo ayaan daawanay iyada oo nimankii ku dhaartay in ay calanka shanta geesle uu shaqaynahayo ay meyd yihiin baan aragnay marka wax fara badan oo nacajabgeliyaan aragnay halkaa waxaa ka muuqanahayay nin walba oo ka hor imaada sharciga islaamka ilaahay inuu ka aargoosan doono ilaahayna asagaa sheegay inuu ka aargoosanahayo wa ina jundanaa lahumul khaalibuuna ilaahay asagaa yidhi marka ilaahay ciidamadiisa ayaa sarreeyo waana uu ka aargoosay kuwa ayagaha ilaahay subxaana wa tacaala cawaaqibkoodana waan aragnay
filinkan caawa daawada filin cajiib ah oo khatartiisa la waaye filin halis ah weeye filin fiican waayo sidii aan rabnay u dhacay gaala waa jabtay waa dabar go'day boqonkori waxa ka dhacay aan arkaynay annaguna walaalahanna waxaan garab taagannahay sida ay u jabiyeen baan u garab taagannahay saasaa loo shaqeeya insha allahu muslimkuna ha isku duubnaado gaalana ha jabto filimkaas maasha allah caawitaan daawanay waxaan leeyahay waxaan dhallinyarada u sheegayaa wax ka maqan oo meesha dagaalka inay qaybta hore tagaan rabo annaga filimkaas isaga ah cadowsay u daawadeen iyosan uga dareerin mid nin walba u ahaa isoo tixgeliyo hooyooyinka lixlix cunug saddex cunug saddex wiilba si joogto maanta waxbaan qabanaynin nin jihaadka aaday nin xoogaa dhaqaaleeyaa laisugu talagalo aan ka qayb galno jazaakum allahu khayra
filan aad iyo aad u qiimo badan ayaa caawa halkan ku daawanay dagaalkii muqokarey aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay gaalooda meel kastay joogta allaha jibiyo mujaahidiinta cadowgoodana cagtoosta allaha mariyo aad iyo aad ayaan ugu dhowhay andalus waxaan caawa meeshaan ku daawanay filankii moqokori waxaan ku aragnay bakhtiya fara badan oo murtadiin ah alxamdulilah murtadka wuxuu dhahayay marada madow lagama taagaya meeshaan iyadoo laga taago mujaahidiinta wiil geesa mujaahid uu ka taagay ayaan aragnay waxaan leenahay kusii socda insha allah sabra oo la sabarta maa cadowga maasha allah meeshaan caawa waxaa ka daawanay dagaalkii muqokore oo gaalada si aad iyo aada loogu jebiyey waxaan leenahay muslimiinta cadowgiina allaha jebiye cagta hoosteeda allaha geliyaan leen murtadiinta waxaan leenahay meel kastoo joogtaan waa laykugu imaanaya biidin ilaahi baari meelaa ku nasanaysaan malaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan leenahay cadowgiina ciribta hoosteeda allaha mariyo waxaan leenahay nasriga ilaahi uu soo dhowayaa inaan samirno oon la dagaalno gaalada meel walba ay joogtaba filimkani ay soo saartay kataaba lakhbaari ayaa qayb ka noqonaya loolanka iyo hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda furimaha hore ee dagaalka iyadoona lagu jebiyey gaalada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadna qayb lagu doortay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduuda warkaas waxaa noo faahfaahinaya walaalkan cabdiraxiim sheekh cali
waa caleemasaarka naqiib cali nuur cadaawe oo loo yaqaano calisalaad taas oo ka dhacday deegaanka caafi ee hoos yimaada degmada galhareeri wilaayada galgaduud xafladda lagu doortay naqiibka waxaa ka soo qayb galay wufuud kala gedisan oo ka kala timid dhammaan deegaanada ay degto beesha murursade iyo beelaha la deriska ah iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee galguduud oo uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayada galgaduud beesha cabdila sabdi waxay u caleema saaratay naqiib cali salaad in uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka beesha uu ka dhashay iyo dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed naqiibka cusub beesha cabdila sabdi wuxuu ballan qaaday in beeshiisu xaqeeda uu ku raadinayo kitaabka allah loogana soo raadsanayo waxaanu mahad celinaynaa marti sharafka reer murursade ee ugaas cabdulaahi daaro ugu horeeyo iyo akhyaartooda dhammaantoodna waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullahu khayran sida la idiin sheegaba calisalaa dadka qaarna waa yaqaanaa qaarna berigii kolley ku taasay ila tahay laakiin dadku sida badan waa yaqaanaa odaga cusub ama naqiibka cusubu beesha soo dooratay waa aniga waxaa la igu soo doortay inaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga aan ku hogaamiyo beesha cabdalla sabdi oon riximka nahay oo aan ka dhashay beeshaas xaqeeda inaan ugu raadiyo kitaabka alle sunnada nabiga ayakana wixii lagu yeesho aan uga qaado sidaas ayaa laygu doortay ayada ayaana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta oo dhan hadday deris tahay iyo hadday fog tahay koob iyo tobanka gobol ee walaayadu ay joogto oo raayaha tawxiidku ka taagan yahay inta joogta oo walaayaadka dhammaantoodna waan u sheegayaa beeshaas inay diinta islaamka wixii ka maqane diinta islaamka ay ku rabto wixii lagu yeeshana ay diinta islaamka ay ku bixihayso aysan daaquud iyo filinkaas aysan dhaqayn ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murasade ayaa la dardaarmay nabadoonka cabdalla sabdi halkaas waxaa ku qoran xadiid xadiidaa ku qoran xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati horta dadka dhan dhammaantood waa raaci waa dad mas-uul laga yahay qofki waa waa ilaaliyayaal dad wax ilaaliyo oo oo mas-uul ah wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof walbana wixii ou ilaalinaayay waxbaa laga soo celi doonaa beri walaalkeenna waa soo dhawaynaynaa shaqadaan ku garab taaganahay wax allaale wixii ou saacidaada awood u leenahay waa la garab taaganahay haddaan ahay ugaaskii beesha saddex iyo sagaal ee beesha murursade waa garabkiisaan taaganahay hawsha sidaanu qabad u waday kala dambayntii iyo wanaaggii iyo hawsha sidooda soo dhowow ku soo dhowow uur furan gacmo furan qalbi furan sheikhulwaali sheekh cabdulaahi abuu khaalid wuxuu ku wareejiyey naqiib cali salaad kitaabka qur'aanka kariimka raayada tawxiidka qoray ak47 ah iyo furaha gaarigii uu ummadda ugu adeegi lahaa raayada kulley waa ujeedaan ummad kasta waxay leedahay wax astaan ay leedahay ummadda muslimiinta astaantoodu waa tan maanta waxay naga dabwadaan maaragtay gaalo barnaamijka ay soo habaysay ee soomaaliya laga kala goynaayo raayada anna waxa waaye raayadana midayn lahayd wey. ummadda soomaaliyeed meel ay joogdo muslimiintu dhan mid ay iskugu imaanayaan waa tan insha allahu naqiibka tanaa u dhiibaynaa qabso insha waa qori akay ah afartii todobo calasalaad waa nin reer galgaduud ah qoriga ma taqaana lama dhahayo hadda kolley waa is leeyahay marka waxaa la rabaa bis in maaragtay habaysto ee, go-aankiisina marka horeba insha allahu nin geesi aan ka ogeyn qorigii marka waxa waaye kitaab qur-aankii iyo raayadii tawxiidka haddii qori daba taagnayn warkaas waa shaqayn waaye hore ay u shaqayn waaye marka waa in laga shaqaysiin lahaa kitaab qur-aanka iyo raayada tawxiidka waaye qaba ee, naqiib furahan waxa waaye furihii oo gaari cusub oo maaragtay walaalaha ay ugu talagaleen walaayadan ay kusoo wareejiyeen isla markaasna ay ugu talagaleen naqiibka in hoolihiisii iyo shaqadiisii u adeegsado Eh, jazaahum allahu khayran naqiib cali furaha baaburka waa kana lagu wareeg baaraka allahu fiik allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kadib markii la doortay naqiibka reer cabdalle waxay dabaaldeg wanaagsan ay ku soo bandhigeen bartamaha magaalada caafi oo ay iskugu yimaadeen boqolaal dadweynaha reer caafi ah ardayda iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asayid niciya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada bakola walaalkan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa
دوما طالبا لا تيأس ففيه عذب المنهل barashada cilmiga sharciga waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah rag iyo dumar midkuu raba ha ahaado isagoo halkaas ka duulaya ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool sare u qaaday aqoonta diineed ee bulshada waxayna fureen iskuulaad hoose dhexe oo ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo gabdho waxaa sidoo kale iskuulaadkaasi ka faa'iidaysta oo wax ku barto dadka waaweyn inkastoo iskuulaadkaasi diini iyo maadi labadaba lagu barto haddana waxay diiradda saaraan barashada cilmiga sharciga waxayna taasi keentay in rag iyo dumar badan oo ka aflaxay iskuulaadkaasi maanta ay yihiin macallimiin wax ka dhiga iskuulaadka ka furan wilaayada islaamiga ee bakool iskuulaadkaasi lagu barto aqoonta diineed ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asaylici ee ka furan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool gelinkii dambe ee shalay ayay ardaydan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo farxad geliyey waalidiin badan oo ku sugnaa munaasabadii ay ardaydan ku soo bandhigayeen aqoontii iskuulka ay ka barteen taas oo ka dhacday bartamaha degmada tieglow waxaa goobta ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nuqabo waalidiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo dhagaysanayay bandhigan ay ardaydan sameynayeen ugu horreyn waxaa kelimad ku saabsanayd barashada cilmiga sharciga munaasabadda ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool mujaahidii shacbi ma eran jireen alcaalimu man khaafa allaha lanka caalimka lan ilaahay ka obsadow subxaanahu wa tacaala kaasa caalim eh ibnu cabaas ma eran jiray man khashya allaha fa huwa caalimu lanka alla ka obsado kaasa caalim eh marka cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka munasalka ilaahay nindeji culumta la baradow dhan mayba manbac ina kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka waliba fiqhiga axaadiiska naftiisba mayba tibyaan iyo tafsiir iyo qur-aanka kariimka iyo naxwada iyo sarfada iyo balaagada iyo xisaabta iyo kul lculuum mayba lahaka lahaka istinbaaday kitaabka qur-aanka
suldaanka guud ee beesha jirible oo isagana dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa waalidiinta kula dardaarmay inay ka warhayaan carruurtooda kuna ogaadaan goobaha waxbarashada waalidiinta ubadka ilaahay siimay kala dardaarmaane haddii ruugaan magaalooyinka u nabadana ku jarta nacmadan ku jarta
ogeka awlaadina mayla baraw iskoolaadkeenna dhakadaayaan diintiina siliin baraa walaa langmayluun laha kabandhiki badana wal diinta ka saabsan ahayn marka maylanaa faa'iidu ilaahay aan kama hadayaan ilaahay aan kama hadayaan aan badan barnaamijkaasay ku faa'iidaysaday
mid ka mida waalidiinta carruurtooda ay dhigtaan iskuulka oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey macallimiinta soo saaray ardaydan ee sababtooda ay heerkan ku soo gaareen marka una waalidiintii anna may argo hayna anna iyaalkii eed lahaan ka dadaali boqolkiiba boqol si wanaagsan lahaan ka dadaali alxamdulilah may mahadnaqaane maalimiintii intaan joodii habiidi intuun oo sabare hakabiidi intuun ilmee hakashabti alxamdulilah ilaahiya aan ka mahadnaqaan anna ilaahay khayr hasiin miisaan khayr alla hansaaro ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed quluubta gilgilay aahaarna ku reebay martidii goobta ku sugneed ee bandhigga daawanayay عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أخرجه مسلم وأحمد عن أبي بكرة نفيء بن حارس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ما الواجب على كل مسلم ومسلمة الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا خلقنا الله يا زميلتي خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أعظم شيء أمر الله به
أعظم شيء أمر الله به التوحيد وأعظم شيء نهى الله عنه أعظم شيء نهى الله عنه الشرك ما هي العبادة؟
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما هو التيمم؟ استعمال التراب بدل الوضوء بالصلاة متى يجوز التيمم؟ يجوز التيمم في حالتين هما عند فقد الماء وعند تعذر استعماله على من تجب الصلاة الجمعة تجب الصلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ما هو الكسوف؟ هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعض waxaa jiray su'aalo dhextaal ah oo la weydiinayay ardayda iskuulka laguna bixinayay abaalmarin la siinayay qofkii su'aasha ka jawaabo su-aal koowaad naybana tahay kam cadadu qaaraati alcaalami wamaa hiya kam cadadu qaaraati alcaalami wamaa hiya معايا عبد الرزاق معلم محمد ودرسة الشيخ عبد الرحمن الزيلي عدد قارات العالم سبعة وهي إفريقيا آسيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا القارة القطبية الجنوبية ardaygaas may bal weydiiyey qaaraadka caalamku shaadari wanta sacan ka jawaabi todoba yari afriqiya aasiya ooruba amriika ashamaaliya amriika aljanuubiya استراليا هي القارة القطبية الجنوبية هي جابت جاب الساعة أو منك قولي سليه لما دولار سؤال لما تقارد لو يدوم يبقى أين اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وقت خروجهما من مكة
مقعد عبد الشكور مختار مدرستي أنا والشيخ عبد الرحمن العزيلي غار جبل الثور أردقاس مبل ويدين رسولك يا أبو بكر markii madiina ee maka ku hijroodeen oo madiina hijroodeen meelo sakarayaan tahay tahay wali ku jawaayeen qaaru sawr waan sasaayaan ku jawaayay sin meba guuleysay saas oo kale lama dollar waxaa sidoo kale jiray su'aalo kale oo maamulka iskuulka uu ku bixinaya abaalmarino islamarkaana la weydiinayay dadkii goobta ku sugnaa ee bandhigga ka soo qayb galay dambe baan gudwaanayaa su-aalagii oo la weydiiyay dhammaan dadka xaadiriinta ah markii lagu reebo ardayda su-aalo koowaad kam anwaacu tawxiidi wamaa hiya أنواع التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات jawaabta si uu jawaab sax ow aan meeg gulaysadayhin lama dola ayaa su-aalanka dambe mataa waqacad macrakatu aadan yaban maalinta arbaa waxay tahay taariikhdu may marasi tumisiyeed shawaan kun afar boqol afartili taariikhda maraas artay tumisiyeed billi shawaal kun afar boqol afartiili oon jawaab sax ow mabaa gulaysadayhin lama dolar
bandhigan ay sameeyeen ardayda iskuulka hoose dhexe ee sheekh cabdiraxmaan asaylici ee degmada tieglow ayaa ahaa mid ka duwanaa kana xiise badnaa bandhigyadii hore waxayna tani muujinaysaa midhaha laga dhaxlay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bakool
طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهج mahadsanid abu xasaan warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh